gudoomiyaha degmada gadoon ee gobolka galgaduud cabdinaasir cismaan maxamed qooje ayaa wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug ka codsaday hirgelinta adeegyada asaasiga ah ee bulshada degmadaasi u baahan tahay sida waxbarashada caafimaadka iyo goobaha kale ee danta guud gudoomiyaha degmada gadoon ayaa xusay in ay diyaar u yihiin wada shaqayn buuxda iyo bixinta xogaha lagama maarmaanka ah u ah sidii loo qorsheyn lahaa mashaariicda horumarineed iyo wax kabeddelka xaaladda nololeed ee shacabka ku nool degmada gadoon iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha ayaa wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada lagamarmaanka u ah ee degmada gadoon waxa uuna wasaarad kastoo kamida galmudug u diray codsigan sidoo kale wasaaradaha galmudug wasaarad kasta oo galmudug waxaan ka codsanayaa inay kaalinta uga aadan oo waxqabad oo deegaanka intaa la eg ee ah deegaanka soo koriya inay ka qaataan kaalintooda inay mataqaanaaye ay ka warqabaan inay yimaadiin inay mataqaanaaye arkaan baahiyaha ka jira inay arkaan kaalinta uga habboon waxaada arag waxaa layidhi dhulmarandhaayamana wuxuuse qofku arag waxba kama qaban karo inay yimaadiin degmada gadoon arkaan qiimeyn ku sameeyaan qolo kastaahi wasaaradda waxaan leeyahay waan soo dhaweyneynaa inay noo yimaadiin waan la shaqeynaa insha allah danna ay ka jawaabaan baahiyaha ka jiraan saas ayaan leeyahay degmada gadoon ee gobolka galguduud ayaa kamid ah degmooyinka dhowaan kusoo biiray saaxada degmanimada waxaana hadda laga dareemayaa horumarar kala duwan oo dhanka arrimaha bulshada ah